ADA Australia, Your Age and Disability Advocates. Adeegaaga taageerada daryeelka waayeelka mid lacag la'aan ah oo wax kastana qarsoodi ku yihiin dhinacaaga hadalkaaga. Ma tahay qof da' weyn oo ma u baahan tahay caawimaad lagugu siinayo guriga? Ma taqaanaa adeegyada daryeelka dadka da'da ah ee loo heli karo in lagu caawiyo dadka da'da ah? Ma u baahan tahay caawimo si aad u hesho adeegyada daryeelka waayeelka? Dhibaato ma kaa haysataa adeeg kasta oo daryeel dadka da'da ah oo aad hadda isticmaalayso? Dadka da'da ah ee ku nool Australia waxay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyada daryeelka waayeelka iyo taageerada. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagugu taageeri karo. Waxaa laga yaabaa inaad heli karto adeegyada daryeelka dadka da'da ah ee kugu taageeraya guriga si ay kaaga caawiyaan inaad si madax bannaan u noolaato. Daryeel muddo gaaban ah oo kaa caawinaya inaad cagahaaga dib ugu istaagto dhaawaca ma jiro kadib. Meel ah guryaha daryeelka waayeelka marka aadan ku noolaan karin guriga. Sideen kuu caawin karnaa? ADA Australia waxay bixisaa dad kuu dooda oo ku caawinaya. Wax ka ogow adeegyada la heli karo. Hel daryeel iyo adeegyada taageerada. Ka faa'iidayso adeegyada daryeelka dadka da'da ah. Faham kharashka daryeelka dadka da'da ah iyo khidmadaha iyo lacagaha. Xalli mashaakilka ama cabashooyinka ku saabsan adeegyada daryeelka dadka da'da ah. Faham xuquuqdaada oo hubi in lagula dhaqmo si cadaalad ah oo xushmad ku jirto. Fikirkaaga ka dhiiba daryeelkaaga iyo waxyaabaha saamaynta kugu leh. Waa maxay u doodista? U doodista waxay ku siinaysaa taageero kaa caawinaysa inaad muujiso rabitaankaaga oo aad ka hadasho xuquuqdaada iyo baahiyahaaga. U doodaha ADA Australia waa qof aan eex lahayn oo dhegaysan kara xaaladaada kaana caawin kara xalinta arrimaha. U doode ayaa ah qof adiga dhinacaa ah. Waxaan hagi doonaa waxaad adigu rabto. Muhiimaddu waxay tahay waxaan ilaalin doonaa sirtaada. Cidna lama hadli doonaan ilaa aad adigu rabto inay la hadlaan mooye. Adeegyada waa lacag la'aan, qarsoodi, madax bannaan. Adiga ayaa hagaya. Nagala soo hadal hal sideed eber eber toddoba eber eber lix eber eber. Haddii aad u baahan tahay turjumaan fadlan wac hal saddex hal afar shan eber. Email info at adaaustralia.com.au website www.adaastralia.com.au ADA Australia waxay aqoonsan tahay mas-uuliyiinta dhaqanka ee dhulkan waxayna siisaa ixtiraam odayaashii hore kuwa hadda jooga iyo kuwa soo baxaya